الظلم مهما طال لا يتأبد والحق يا إسلام لا تردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqada labaatanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari النصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد يتأبد والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد
inkastoo muslimiinta turkistaanta bari ay yihiin dadka ugu badan ee qaybta ka ah jasadka ummadda ee maanta dhaawacan haddana keligooda maahan dadka dhibaataysan marka laga hadlayo ummadda weyn ee islaamka dhan kasta oo aad eegtaa waxaad arkaysaa muslimiin mustadcafiin ah kuwaas oo la dhibaataynayo oo aan haysan garab iyo gaashaan aan ka ahayn allah casa wajal iyadoo ay sii dheertaa in muslimiinta kaalmada laga sugayay ee laga dilay dareenkii iimaanka ee ku riixi lahaa nusrada iyo gargaarka waddaniyadda iyo xuduudaha la dhex dhigay muslimiinta ayaa ah mid ka mid ah masaa'ibta wakhtigan haysta muslimiinta guusha ugu horaysa ay muslimiintu gaarayaan waa in marka hore maskax ahaan ka xuruubaan arrimahaasi kadibna ku dadaalaan sidii loo burburin lahaa meeshana looga saari lahaa meelaha shabaha turkistaanta bari laguna dhibaataynayo aqaliyaad muslimiin ah oo loo awood sheegtay ama ummado dhan oo la qasbay waxaa ka mid ah muslimiinta rohingiya ee ku nool gobolka araakan ee dalka baarma buudiyiinta dalkaasi maamulo ayaa tobanaankii sane ee lasoo dhaafay waxa ay gumaadayeen welina ay gowracayaan walaalaheena rohingiya ee ay meel cidla ah kaga dhaqaaqeen walaalahooda muslimiinta ah muslimiinta rohingiya waxay degaan jasiirad xeebeed ciriiri ah oo dhaca galbeedka dalka baarma waxaana macsaadkooda uu ka soo bilaabanayaa xitaa ah magacyada iyo istilaaxa halka ay muslimiintu ku magacaabaan mandiqadda ay ku nool yihiin araakaan waxay xukuumadda buudiyadda ah ku dagaalantaa in mandiqadaasi lagu magacaabo raaqiin dadka ku nool dhulkan looma oggola inay gobollada kale ee dalka u gudbaan iskaba daa safar xagga dibadda ah waxaana tiradooda lagu qiyaasaa ilaa afar milyan kuwaasoo hal dhibic shan milyan oo ka mid ah ay ku nool yihiin gobolka araakan nidaamka militariga ee dalka baarma iyo buudiyiinta xag jirka ah ee ku nool dalka ayaa diidan inay dadka muslimiinta ah u aqoonsadaan inay dalka qayb ku leeyihiin waxaana ay ugu yeedhaan bangaal taas oo ay kala jeedaan inay ka soo jeedaan bangaladesh mana oggola in loogu yeero magaca rohingiya wuxuu mandiqadan islaamku gaaray qarnigii laba iyo tobanaad ee miilaadyada halka masaadirta taariikhda qaarkood ay sheegayaan inuu ahaa qarnigii sagaalaad muslimiinta ayaana hirgeliyey mamlakada araakan oo ahayd mamlako islaami ah miilaadyada ayaa boormiyiinta buudiyiinta ah waxay duulaan ballaaran ku soo qaadeen araakan iyagoo ujeedkoodu uu yahay inay xoog u sheegtaan muslimiinta dhulkaasna ay la wareegaan isticmaalkii ingiriiska ee mandiqadda aasiya inteeda badan la wareegay ayaa isaguna ku tiigsaday muslimiinta waxaana ingiriiska markii uu xuriyad kusheega siinayey miyamar sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo siddeeddii uu dejiyey dastuur dhigaya in muslimiinta aanay wax xaquuq ah ku lahayn miyamar dadka u dhashay dalkaasina lagu tirinaynin muslimiinta rohingiya ayaa isku dayay inay ku biiraan dalka bakistaan oo xilligaasi ahaa dal ballaaran oo soo gaara ilaa bangaladesh laakiin iskudayadaasi ma guulaysan tan iyo waagaasna dhibaataynta muslimiinta ka dhanka ahaa ayaa marba marka ka dambaysa ka sii daraysay sannadkii labada kun labaiyo tobanka ayaa lagu asteeyey in uu ahaa wakhtigii ugu adkaa ee soo mara muslimiinta rohingiya kadib markii weeraro ballaaran ay ku soo qaadeen buudiyiin xag jir ah oo ay weheliyaan ciidamada booliska iyo militariga baarma marka laga soo tago dadka la gowracay kuwa iyagoo nool dabka lagu daaray waxay majaasirtaan dhaliyeen in muslimiin badan ay naftooda kala baxsadaan dhulkii ay lahaayeen iyagoo qaxooti ahna u kala firdhaday caalamka gaar ahaan dalalka deriska ah sida bangaladesh shiinaha ayaa dhaqaale iyo dhiirigelin iyo mashaariicba ku bixiya in dowladaha kiristaanku tacadiyo iyo gumaad u geystaan muslimiinta waxaana tusaale ka bixinaya aqoon-yahan maxamuud ugaas marka koowaad horta waa arrin macruuf ah in ay dowladdan shiinuhu beegsi joogto ah dabagal iyo soo qafaalashaba ay ku hayso dadka iyo shakhsiyaadka ka tirsan jaaliyadan ay qorka ku sugan ama u qaxay meelaha dibadda ah iyo wadamada tusaale ahaan turkiguba uu ugu badan yahay arrintaasna dee caddaynteeda waxaaba caddayn ugu filan yacni soo dhiibista ay dowladahan turkiga iyo sacuudiga iyo meelaha la midka ah ay soo dhiibayaan shakhsiyaadka iyo xubnaha ka midka jaaliyadaha wadamada ku nool ay soo dhiibayaan sida joogtada ah oo arrintaas waxay yani caddayn u tahay dabagalka iyo baacsiga yani afraadda mujtamaca lagu haya ee khaarijka ama maxaan ku irahdaa mandiqada turkistaanta bari banaanka ka jooga banaankeeda jooga ama u qaxay marka labaad marka laga soo tago gaboodfallada iyo dhibaatada iyo isirsifaynta iyo xasuuqa iyo xabsiga iyo diinla dagaalanka ay dowladdani ku wado shacabkan turkistaanta bari waxa ay sidoo kale qayb ka tahay xasuuqyada muslimiinta loogu geysanayo wadamada dariska la ah sida mayanmar oo dadka muslimiinta ah oo qowmiyadda rohingyada maxaanku irahda rohingya lagu xasuuqayay oo gobolka ay qowmiyaddani degan tahay ee leedahay rakhiin waxaa jooga tobanaan sharikadood oo ay dowladdan shiinuhu leedahay oo dowladdani nufuud dhaqaale ayay ku leedahay sidaa darteed waxa ay dhaqaale iyo taageero dhan kasta ah ay siisaa yacni militariga iyo maxaan ku yidhahdaa rejiimka buudiga ah ee waddankan ka taliya isagoo mas-uuliyadda koowaad ama gacanta koowaad ku leh xasuuqa iyo dhibaatada maxaan ku yidhaahdaa lagu hayo qowmiyaddan muslimka ah siyaasadaysa koowaad ama siyaasadda dowladeedna ay u tahay ama siyaasadda mujtamacna ay u tahay in qowmiyaddani aysan wax maxaan ku yidhahdaa xaqa iyo xuquuqa aysan ku lahayn maxaan ku irahdaa waddanka oo xataa citizenshipka asaasiga ah aan looga olayn aan looga ogolayn maxaan ku irahdaa waddankan sidaa darteed dhibaatada muslimka uu ku hayso ay ku hayso dowladda shuuciyadda ee mulxidada kuma koobna turkistaanta badi waxa ay qayb ka tahay dhibaatada iyo xasuuqa lagu hayo sidoo kale qowmiyadda rohinga ee waddankan mayaanmar gobolka rakhiin degan ee lagu xasuuqayay dhibaatooyinka kala duwan iyo foolxumooyinka kala duwanna loogu geysanayay sanooyinka badan ilaa haddana arrinteedu ay taagan tahay يا مسلم جرما أن تدعى اسما بالمسلم اسما أو تنسب حكما وأنا في برما اغتصب وأدمى ويدوس عفافي بوذي طغما
muslimiinta kashmiir iyaguna waa qayb ka mid ah ma'saadka wakhtigan mucaasirka ah ee uu la noolyahay jasadka ummadda ee dhaawacan dowladda hinduuska ee hindiya ayaana gumaysi mutaxan ku haysa muslimiinta ku nool mandiqadan oo noqday dhibanayaal la iska hilmaamay waxay ma'saadkooda soo bilaabanaysaa sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo siddeedii xilligaas oo hinduuska xag jirka ah ee hindiya ay weeraro abaabulan ku qaadeen gobolka kashmiir iyagoo ku doodaya in gobolkan iyo dadka ku noolba ay gooni u goosad yihiin awoodna lagu hoos keenayo dalka hindiya waxay ku kaceen gaboodfallo nooc weliba leh oo isugu jira dil qafaal iyo barakicin intaba hinduuska ayaana isku dayay in mandiqadaasi laga waayo qof ashahaato oo muslim ah laakiin uma aysan suurtogelin ilaa iyo wakhtigan marka dib loo raaco sooyaalka islaamka ee kashmiir wuxuu soo bilaabanayaa qarnigii koowaad ee hijiriyada xilligaas oo dhulkan uu futuuxaad jihaadi ah ku tegay hoggaamiyihii muslimka ahaa ee moxamed binulqaasim athaqafi kadib guuritaankii gumaystaha ingiriiska waxay muslimiinta kashmiir ku dadaaleen inay ku biiraan bakistaan oo dadka ku nool ay muslimiin yihiin laakiin waxaa taasi ka hor istaagay hinduuska iyo ingiriiska oo iskaashanaya taariikhdu waxay diiwaangelisay in ciidamada hinduuska ay kashmiir ku dileen saddex boqol oo kun oo ruux oo muslimiin ah halka ay gobolka ka barakiciyeen in ka badan shan boqol oo kun oo ruux kuwaas oo u qaxay dalka bakistaan muslimiinta kashmiir iyo bakistaan oo iskaashanaya ayaa halgan jihaadeed la galay hinduuska laakiin ilaa iyo hadda kuma guulaysan inay iska dulqaadaan gumaysiga hinduuska qisaska ka imaanaya kashmiir ayaana ah kuwa ka agdhow mixnada haysata muslimiinta turkistaanta bari iyo rohingiya sheekh cabdulilaah waxa uu ka waramayaa xiriirka ka dhexeeya shiinaha iyo hindiya ee ka dhanka ah islaamka Eh, reer kashmiir iyo dowladda bakistan in badan bay hindiya la jihaadayeen maxaa jihaadkaasu midho u dhalin waayey oo kashmiir u xoroobi weyda bay su-aashu ahayd baan u malaynaya qaybteeda kalena waxay ahayd calaaqada ka dhexaysa hindiya iyo china maxay tahay awalan saan aaminsanahay dad badan oo muslimiin ay aaminsan yihiin dagaaladay ay reer kashmiir ay la galeen hindiya iyo geeshka bakistan oo iskaal- iskaalmaysanaya ay hindiya la galeen horta jihaad may ahayn jihaad may ahayn waktigii hore markaan ka hadlo waktiyaashii hore jihaad ma ahayn hadafkeeduna ma ahayn liiclaa'i kelimatillah ma ahayn saa in loo ogaado muslimiintu ogaadaan waan jeclaan lahaa hadafku muxuu ahaa dagaalladaas muxuu ahaa hadafkeedu kashmiir inay tahay mandiqa mutanaasic calayha gobol la isku haysto oo ay isku haystaan hindiya iyo bakistan oo markuu isticmaalku ka baxay qaashib qaarar hindiya wuxuu yidhi wixii muslimiinana dowlad baan u samaynaynaa gooniya wixii hindoos iyo diimo baatil haysto kalena dowlad kaloo hindiya lahay noqonayaan wixii dhacay baa dhacay markaa bag- waxaa ku qoraa heshiiskaas kashmiir inay noqoto qayb ka mid a dowladda muslimka ee lagu dhawaaqi doono ee loo bixin doono bakistan bakistan loo bixin doono taasay damacaasa ku jiray dowladda bakistan oo dowlad calmaaniya saad ogtihiin min aswal duwal calmaaniya ka mid a munaaf nifaaqeedu xad dhaafay ciidankeedu markuu kashmiir ka dagaalamayo wuxuu rabaa gobolka inuu kusoo daro bakistan ayuu rabaa ee ma rabo inuu muslimiinta in- ay islaam ahaan ugu gargaaro oo islaamka isku dhaqaan hadafkoodu maaha xukuuma bakistaaniya meesha ku jirto jihaad ha ka sugin jihaadkay la dagaalamaan saan wada ognahay marka meeshan waa laba dowlad baa isku haystay daliilka ag- inayn u dagaalamayn inay eh, bakistan iyo kashmiiriyiintii garabkeeda ahaa ee meesha gobolka u dhashay aynan jihaad ilaahay dartii u dagaalamayn waxaa kugu daliila markay qayb ka mida bakistan ka soo goosatay hindiya waxaan filaya inay ahayd kun sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatankii waxay maanta ugu yeedhaan alkashmiir alxora mandiqadaas markay soo goday bakistan lasoo hoosgeliyey shareeca laguma dabiqin meesha kitaabka ilaahay laguma dhaqan gelin waxaa ka taliya qaanuunka bakistan baa ka taliya ee calmaaniga ah baa ka taliya waa ka laakiin wakhtiyadan dambe wakhtiyadan dambe markaan ka hadlo oo markii ay rag mujaahidiin oo ka dagaalamay afghanistan oo reer kashmiir ay dalkii gobolkii ku laabteen laguna dhawaaqay faracu alqaacida fi shibhi jariira- jasiira al- alhindiya lagu dhawaaqay arrintii weji kala yeelatay arrintaa khayr baa laga filaya raggaas waxaan ka filanaa inay ilahay darti u dagaalamayaan kashmiirna ay rabaan inay kusoo celiyaan islaamkii lagu dhaqo loo dagaalamay raggaas ka dhabayaan saan is leenahay marka maanta xoogaa wejigu inay isbedelay leanna hadda waxay raaficeen shicaarka odhanaya eh, ima nasru wa ima shahaada ayay qoladaas dambe ay ka dhigteen shicaar ilaahay haw suurageliyaan leenahay aamiin baan leenahay haddaan usoo noqdo qaybta dambe oo su-aashu ahayd calaaqada ka dhexaysa jaynaha iyo hindiya maxay tahay horta de calaaqada ka dhexaysa waa calaaqada gaalkiis iyo gaal kale ka dhexaysa gaal gaal iyo walaalkii gaalka kale ka dhexayso waa bacduhum awliyaa bacd weeyaan marka calaaqada labada dal udhexaysa ma odhan karno waa mid eh, heshiis baa jira ma odhan karno dhulba xuduudba xataa isku haystaan laakiin laba kastoo gaala waxay isku haystaan markay muslimiinta noqoto waa u midoobayaan waa u midoobayaan marka arrinta ku- la xidhiidho muslimiinta waa loo midoobaya si loo gumaado siyaasaddu xaggaa ka midaysan tahay waxay ka midaysan yihiin inay muslimiinta baabi'iyaan nuqaadkay iskaga mid yihiin ee calaaqada ka dhexaynaysa waxaa ka mid ah in shacabka kashmiir la baabi'iyo shacabka reer turkistan sharqiyana la baabi'iyo waa laga midaysan yihiin waa arrin ay ku itifaaqsan yihiin waxaa kaloo ku itifaaqsan yihiin in dalka hindiya la yidhaahdo aan wax muslima lagu arag laga tirtiro gobolkaas oo jeenaha dhexdiisa ku yaallo layaha turkistan sharqiyana wax muslima aan lagu arag waa labadaba muslimka in la dagaalamaan bay u midaysan yihiin bay u midaysan yihiin weliba waxaad ogaanaysaa dee siduu ilaah ba inoo sheegay latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu aamanuu alyahuuda waladiina ashrakuu nimankan waa mushrikiin shalay labadu waa mushrikiin labadu alul diinta buuda iyo hinduus wax daran bay haysteen mushrikiin kuwa ugu xun bay ahaayeen maantana qaarkood shuuciya ayay ku dhawaaqeen oo ilaahayba ma naqaan bay yidhaahdeen waa kuwa jaynaha ku nool kuwa hindiya ku noolla waxay yahaan dimuqraadiya aan nahay dimuqraadiya gaalnimadeedana waxay tahay muslimiintu waa ka wada dheeraysan yihiin iyo waxay tahay gaalnimadaasay ka midaysan yihiin iyo shirkigaas waana dadka ugu daran maanta la dagaalamaya bay ka mid yihiin iyaga yahuuddu muslimiinta la dagaalamaya iyaga iyo benyamin netanyahu hal saf mari isku mid wey waxaad kaloo ku dartaa labada xaakim kan maanta xukuma chinaha ninkaynu kasoo hadalnay ahaa shin jinpinga ninka la yidhaahdo iyo ninka la yidhaahdo narandara modi oo hindiya ra-iisul wasaaraheeda maanta u taliya waa laba mutadarif laba xag jir oo aad aan soo marin taariikhda chinahana midkan ka daran ma soo marin oo ka mutadarifsan oo islaamka ka necab taariikhda hindiyana ma soo marin midka xag jirsan ninka la yidhaahdo narendra modi ma soo marin labadaasu waa liman midda kale isku waqti bay xukun ka yimaadeen midna saddex tobankii buu yimid laba kun iyo saddex tobankii midna afar iyo tobankii waqti isku dhow bay qabsadeen waxay kaloo isdhaafsadaan booqashooyin iyo ziyaaraad iyo muctamaro lagaga tashado sidii muslimiinta loo gumaadi lahaa ayay ka tashadaan waxay kaloo ka midaysan yihin shirkiga waa niman mushrikiin labadaba saan soo sheegnay waxay kaloo ka midaysan yihiin oo labadaba ka jira maalkan ay muslimiinta kula dagaalamayaan iyo dhaqaalahan ay heleen inta badan muslimiinta ay ka helaan jasiira alcarabiya haddaad tagto oo weliba meesha dubay lahaa aad tagto ama imaaraadka waxaa isku magacaaba dadkii deganaa ee u dhashay waxaa ka badan dadka hindiya ciidil caamila hindiya waxa la yihahdo ka shaqeeya lacagta milyaaraad doolaaraad bay sanadkiiba ka diraan oo hindiya dib u geliyaan jaynahana shirkadihiisu inay caalamkiiba qabsadeen waad ogtihiin oo dhaqaalahu ka helo waa dhaqaalaha muslimiinta lagu baabiinay taana way ka midaysan yihiin oo maalkeena bay inagu dilayaan labaduba xaggaana waa ka midaysan yihiin
الهند ألا تعس في أرضك شر ووباء وطغاة الهند ألا تعس في أرضك شر ووباء ثوري كشميرك بركان فالثورة للظلم دواء فالثورة للظلم دواء filistiin dhulka islaamka iyo risaarada ah waxa uu isaguna ka mid yahay meelaha ay maanta muslimiintu ku dhibaataysan yihiin waxaana dhulkan qaatay yuhuudda xaaqidiinta ah oo taageero ka helaya reer galbeedka nasaarada ah inkastoo qisada falastiin iyo dhibaatada ay muslimiintu kula kulmayaan aanay ahayn wax halkan lagu soo koobi karo warbaahinta islaamiga alfurqaan horeyna uga diyaarisay barnaamij gaar ah haddana dhibaatada halkaasi ka jirta ma ahan mid la is-ilowsiin karo amaba la isaga gudbi karo magaalada barakaysan ee alqudus oo uu ku yaalo masjidka al aqsaa oo ah halkii loo dheelmiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayay yuhuuddu haystaan waxaana ay ka sameeyeen wax kasta oo liita oo uu tuso maankooda liita ee xiqdiga iyo xadgudubka u arka cizi iyo sharaf inkastoo muslimiintu aanay ka quusan sidii loo soo celin lahaa dhulkan maqan dadkiisa ku noolna weli ay ka mid yihiin daa'ifo hubka sidata oo jihaadka iyo dagaalka u aragta wasiilada keliya ee lagu xurayn karo dhulkan haddana waxay qadiyadda falastiin wajahaysaa mu'aamaraad caalami ah oo inteeda ugu badan tunka u ridatay dowladda maraykanka ka hor howlgalkii weynaa ee duufaanul aqsa waxay ku dhoweyd in muslimiintu ay iska hilmaamaan dhulkan iyo muqadasaadkan ka maqan ee ay yuhuuddu xoogga ku qaadatay caasimadaha dalalka islaamka ayaana sida haliyeyada oo kale waxaa loogu soo dhoweynayaa madaxda yuhuudda haddii aanu u imaanno qaaradda afrika iyaduna waxay ka mid tahay meelaha ay muslimiin badan ku dulman yihiin loona awood sheegto bartamaha afrika ayaana ka mid ah meelaha marka ugu horraysa ay indhahaadu qabanayaan dalka afrikada dhexe ayaa muslimiinta ku nool waxa ay wajahayaan xaalad adag iyadoo ay isku soo kaashadeen nasaarada dalkaasi ku nool iyo kuwa galbeedka iyo bariga oo kala matala faransiiska iyo ruushka sanadkii labada kun afar iyo tobanka ayaa ahaa wakhtigii ugu dhiigdaadashada badnaa muslimiinta afrikada dhexe waxaana muslimiinta baangi dharaarcad lagu gowracayay waddooyinka dhexdooda iyadoo ay qayb ka yihiin gumaadkaasi ciidamo sheegtay inay nabad ilaaliyaal yihiin oo ka socda qaramada midoobay soomaaliya iyaduna waxay ka mid tahay dalalka lagu soo duulay ee dhibanayaasha u ah gaalada haddii ay yihiin kuwa daris ah iyo kuwa ka soo duulay caalamka fog inkastoo dalku ay ka jihaadayaan muslimiin badan oo diidan qabsiga shisheeyaha haddana sheekh mahad warsame uu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaab mujaahidiin ayaa ugu baaqaya dhammaan soomaalida inay wax ka bartaan waxa ku dhacaya dadka sacboolayda laga dhigay ee walaalaheena muslimiinta ah isagoo dhanka kale ka waramaya fursadaha iyo ififaalaha wanaagsan ee maanta u muuqda muslimiinta dhibaatada ka taagan turkistaanta bari iyo dhulalka la midka ah sida falastiin waxaa la doonayaa in ummadda soomaalidu mar waliba maanka ku hayso oo la tacaadufto maxaa yeelay muslimiintu waxay ka dhigan yihiin jir qura oo haddii xubin ka mid ay xanuunsato ay inta kale la qaybsanayso xanuunka iyo soo jeedka facan nucmaan ibni bashiirin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam mathalu lmu'miniina fii tawaaduhim wataraaxumihim watacaadufihim mathalu ljasad ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasad bisahri walxuma saxiixu lmuslim marka xiga ummadda muslimka ah ee ku nool mandiqadan bariga afrika waxaan ugu baaqaynaa inay ufuqooda kor u qaadaan oo la socdaan waaqica ay ku nool yihiin oo ah gumaysiga iyo dhuboobka horka leh waxaad ogsoon tihiin in xabasho la siiyey baddii soomaaliya waxaad la nooshihiin gumaysiga ciidamada shisheeye ee dalkeenna jooga waxaad markhaati ka tihiin duulaanka diineed mid ka dhaqan kan dhaqaale iyo kan maskaxeed ee ay gaaladu inagu hayaan maanta etoobiya iyo kenya oo horay dhul nooga haystay waxay doonayaan inay intii kale ku darsadaan arrintaasina waxay timid markay soomaali galbeed iyo dhulkii ay kenya ula baxday waqooyi bari si toos ah loo ixtilaalay gumaadka maanta lagu hayo walaalaheena turkistaan bari iyo falastiin sidaan ayuu ku soo bilowday ilaa markii dambe dadka la dulaystay oo hubka laga dhigay idinkoo og maraaxisha siyaasadda gumaystaha gacmaha ha laabanina gaaladu maanta waxay nala rabaan inay nagu tadbiiqiyaan siyaasaddoodii duugga ahayd ee uu gabayaaga inoogu soo gudbinayey allaha u naxariistay sayid maxamed cabdilla xasan markuu dardaarankiisa ugu dambeeyey soomaalida u jeedinaya u lahaa dow lagama helo gaal haddaad daawo dhigataane waa idin dagayaa kufriga aad u dabcaysaane dirhanku idiin qubayaad dib u go'aysaane marka hore dabkuu idinka dhigi dumar sidii siiye marka xiga daabaqaadiu idin dareensiine marka xiga dalkuu idinku odhan duunyo dhaafsada eh marka xiga dushuu idinka rari sidii dameeraaya ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan ugu baaqaynaa inay ka hortagaan ceeb iyo gunnimo xujadu waxay ku oogan tahay dadka maanta nool walaalayaal gunnimaha uga teginina ubadkiinna idinka dambeeya sabab ha uu noqonina malaayiin iyo balaayiin fariciinna ah inay gaalo noqdaan hana wareejinina dhaxalkii awoowayaasheen ee sida joogtada ah dhiigga loogu shubayey lixdii qarni ee ugu dambaysay waxaad ogaataan in murtadiinta dabadhilifka ah ay ka daran yihiin gaalada saliibiinta ah ee soo duushay maxaa yeelay waa iyaga kuwa saxiixooda lagu xalaashanayo waddanka badda iyo barrigana faraha ka saaray gaalada qaala allahu tacaala laa tajidu qowman yu'minuuna biاllaahi walyowmi alaakhir yuwaadduuna man xaada allaha warasuulah walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ما أنت جهادك هو واجب صونك إسلاد أو كلا ما دام دلك إني لغو سودولي وحو البقو قيمة إنه فدينا أي قال أصبا بحدي قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun ugu dambayntii walaalayaal waxaan idinku boorinaynaa inaad diintiinna u dagaalantaan maanta waxaad haysataan fursad qaali ah ama fursad dahabi ah waddanka waxaa ka jira halgan labaatan sano sii dhaafaya siina bulaalaya waxaan joognaa wakhti ay haymanadii gumaystuhu sii hoobanayso waxaa aad ugu soo badanaya dalalkooda masiibooyinka rabaaniga ah mujaahidiinta caalamka way soo karaar qaadanayaan biidni illaah guusha iyo nasriguna way imanayaan reer turkistaan iyo dhammaan muslimiinta dhibanna waxaan allah uga baryaynaa inuu culayska fudayd ugu bedelo رغم هذا فيه لسنا يا لقوم يائسينا سيعود المجد فينا إن مضينا مصلحين رغم هذا فيه لسنا يا لقوم يائسينا سيعود المجد فينا إن مضينا مصلحين وردعنا بالجهاد للحق كل المعتدين
dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa qaybta labaatanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari فإذا نحن صدقنا سوف نبقى الأكرمين نملأ الدنيا سلاما نسعد القلب الحزينا
xalqadanina waxa ay gunaanad u tahay guud ahaan barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari intaan barnaamij nuucan ah ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi waraxmatullaahi wabarakaatu wabarakaatu
وإلى متى والمسلمون على الهوى طالما صاح الهوى يستنجد يستنجد وإلى متى والمسلمون على الهوى طالما صاح الهوى يستنجد يستنجد ويثور الكفر ويحكم يا أمة تاه الزمان بها وتاهت أنجد ويثور الكفر ويحكم يا أمة تاه الزمان بها وتاهت أنجد تاه الزمان بها وتاهت أنجد تاه الزمان بها